kitaabu lwakaala wakaaladii kitaabkeedii wey qof baa la wakiilana marka wuxuu yidhi fi luqati waxaa weye altafwiid tafwiid qof baa wax loo bandhigay waxaas ii qaba wa sharcan tafwiidu shaksin shaksi baa bandhigay maa lahu ficluhu wuxuu shaksi baa loo bandhigay maa lahu ficluhu wuxuu samayn karo wa mimaa yaqbalu niyaabata waxna layskaga naayib noqon karaa tafwiidu shaksin shaksi baa bandhigay maa lahu wuxuu leeyahay ficluhu isagu inuu sameeyo mimaa yaqbalu niyaabata wax naaibnimo aqbalaa ilaa kayrihi liyafcalahu fii xayaatii intuu nool yahay inuu sameeyo fii xayaateeda wasiye iyo waxaasaa layska reebay yaa wasiyada ilmaha loo dardaarmayo le ilmahaas marka dee wakaaladu ayadu waa iska nusuus badanta wakaalada marka dadka iswakiilanahaya imisay noqonay dadka la wakiilanahayo kuwa iswakiilanahaya laba nin laga maarmaayo iswakiilanaysa shay laysku wakiishana laga maarmayo siiqana laga maarmayo meesha waxaa moodaa inay intaas kusoo koobi karto siiqadii iyo wakiil iyo muwakil iyo shaygii laysku wakiilana afartaas inay meesha soo galaan marka mid walba marbuu shardigiisa keenay shardu lmuwakili sixatu mubaasharatihi inuu la baashiri karo weye muwakil ninka wuxuu wakiilanahaya shayga iska leh uu wakiilanhayo waxaan loo qabto muwakil ayaa leeyi kan kale wakiil soomaalidu waa u taqaana shardu muwakali muwakili ninka wuxuu wakiilinaya shardigiisu sixatu mubaasharati inuu asagu gacanta la galo sheega inay ansaxayso wey maa wakala fiihi wuxuu u wakiilanaya bimilkin milki oo wilaayat wilaaya milki buu ku leeyaho milkigiisu ku maamulan karaa war hebelo waxaan ii maamul waa wakiilan kara wilaayuu ku leeyahy wilaayada suldaankii baa leh wilaayada weligii ilmihii yarka ahaabaa leh ama majnuunkii wasi baa jira nin caruur lagala dardaarmay waxaa jira nin oo la yidhaahdo qaadigiibaa muxuu ahaa u joojiyey awoontaan xoolahooda hebel ha ka shaqeeyo marka wilaayaa jirta ama milki ama wilaayo labadaas hadduu ku leeyahay markaas waa u wakiilan kara falaa yasixu ansixi maayo tawkiilu sabiyin sabi wakiilashadiisa sabi cid ma wakiilan karo walaa majnuuni majnuunna ma wakiilan karo walaalmar'ati naag wakiilashadeeda iyo walmuxrimi fi nikaaxi nikaax naagtii aan gabadheeda hala nikaaxiyo ma wakiilan karo cuniga hala nikaaxiyo ma wakiilan karto laakiin weligeeda hadday tiraa waa ku wakiisha waa ku ibnaa laga soo qaado awal isaga wakiilnimo uma baahnayn awal iska lahaaye idan buu ku lahaay idankiiba baa laga soo qaada wal muxrimi muxribkii fi nikaaxi ninkii ixraam buu ku jiraayo wuxuu leeyahay hebelow gabadheeda nikaaxi ama naagta heblaa iisoo nikaaxi labadaas midna ansixi mayso isaguma ma nikaaxsan karo mana nikaaxin karo isagu maba nikaaxsan karo mana nikaaxin karo marka qofku wuxuusan isaguba yeeli karin ciduma wakiilan karo wayasixu tawkiilu lweliyi weligii wakiilashadiisii baa ansaxaysa fii xaqi tifli caruurka yarka caruurka yarka xoolihiisii wilaayo ku leeyahy mar hadduu wilaayo ku leeyahay inuu gado inuu sameeyo markaas waa wakiil waa u samaysan karaa shardi maa inuu milki u leeyahay wax wayustatnaa intaas waxaa laga soo reebaa tawkiilu lacmaa ninkii indhaha lahaa wakiilashadiisii filbeyci washiraa'i uu wax u wakiisho fayasixu waa ansaxa acmaha wixii cilmi iyo arag iyo waxba u baahan yahay asagu ma arki karo laakiin nin kale uu wakiilan karo marka waxyaalaha oo uu ka jaahil yahay oo ru'yada shaygan inuu arkay uu ka jaahil yahay waxaa ka qaaliba maslaxada uu ku qabay wax loo gabo haddii kale weligiisanasan waxna ma gadan doono cid kalena haddii layidhahdo u gadi mayso wixii asagu ma oga asagu ma gadi karo haddii halkaa laga galo ninkaas marka meesha waa ku rafaada marka asagu wax waa wakiilan kara maslaxada kasoo gelaysaa ka weyn mafsadada ka imaan karta ogaan la-aanka wa shardu lwakiili sixatu mubaasharatihi inuu la baashiraa inay ansaxayso wey adtasarufa tasarufkii linafsihi naftiisa waa inuu ku tasarufi karaayo tasarufkaan la baashiri kara waxaanoo kale asaga u bannaan yihiin waa wakiilkii wey haddana shardigaas isaguna waa inuu shaygu loo ignahayo waa inuu isaguna ku tasarufi karaa laa sabiyin sabi lama wakiilan karo wamajnuunin wakada almarati walmuxrimi fi nikaaxi looma wakiilan karo maxaa yeelay ayaguba ma samayn karaan laakiin saxiix istitnuu galay marka waxaa saxiixa ictimaadu qowli sabiyin caruur yar qowlkiis in la aqbalo fil idni inuu idno fii dukhuuli daarin daarta soo geliddeeda wa isaali hadiyatin hadiyo gaarsiinta wiilkii yarkahaa la yidhi hebel ha soo galo isagu idanka hore ma samayn karo laakiin haddii lasoo diro liyaa soo gal waa laga yeela haye hadiyaa loogu dhiibay hebel waxaan u geey arwaaxa carruur baa ii keentay qaadan mahayo saas ma laha wuxuu leeyahay itisaamxu salafi fii mili daalik sabiga marka qowlkiisii soo gal guriga hadduu yidhaahona waa la aqbalaya hadduu hadiye kuu keeno waa la iska qaadana wala asaxu sixatu tawkiili cabdin addoon in la wakiisho ansaxaysa fii qabuuli nikaaxi nikaax aqbalidiisa addoonkan in layaha nikaaxa iyo aqbal waa ansaxaysa asagu inuu aqbalo looma ogolayn ilaa inuu weliga sayidka idanka hela maahan laakiin hadda sayidka meeshaan dhib uguma jiro yaa sayidka dhibkiisaa loogu diidayay sayidka kan dhib uguma jiro hebeluu nikaax u aqbal waxba darar sayidka uguma sugo laa darar cala sayid fii daali wamancuhu in laga reebahayo wey fil iijaabi iijaabki iijaabka waa inuu isagu weli noqdo naftiisaba weli uma noqdeen ma nin kaleu weli u noqona isagaba naftiisii waxma nikaaxsan karo weli uma noqon karo caruurtiisa weli uma noqon karo cid kale weli waa caruurtiisa marka isagu iijaab ma geli karo weli ma noqon karo weliga booskiisa wa shardulmuwakali fiihi muwakalu fiihiga shardigiisa muwakalu fiihi soomaan shaygii loo isku wakiilana shaygii la isku wakiilanaya hadda la soo galay waa kii kii afaraas kii saddexaad miya haye falow wakala an yamlikahu inuu hanto wey almuwakalu fiihi almuwakilu dhe washardu lmuwakali fiihi an yamlikahu inuu hanto wey almuwakilu muwakilku waa inuu hanto marka dee hanashaduna waxa weeye ma ogtahay ama waa walaayo ama waxa weye milki ama walaayo falow wakala hadduu wakiisho bibeyci cabdin addoon inuu u gado sayamlikuu hanan doono ninka hebel addoonkan ka iibsan doono waan ku wakiisha inaa ii gediya hadhowti wa dalaaqi man sayankuxaha naag heble laynaan guursanaya markaan guursado inaa iga furtid ayaan kuu wakiisha badala filasa haddaba isagu maba hayaba wuxuu yeeli karaba ma isaguba lama baashiri karo wa an yakuuna waa inuu yaqaabilan mid aqbalahaya liniyaabati niyaabo niyaabada qof waa inuu qofka kale uga naayib noqon karaa walaa yasixu fii cibaadati cibaadawreebelow kaale iga tuko duhurkii ma soconayso ila alxaji xajkii maaha iyo wa tafriqata zakaatin zakadii kala bixinkeeda zuur zakadaan iga kala gee waa cibaado laakiin waa gelaysaa xagga maalkay u badan tahay wadab ayay wax weyn ku leedahay wadabxi udxiyatin udxiyadii gowraceed intaas marka hadyigii iyo caqiiqadii iyo waxyaalahaas inuu gowraco waxaas waa u wakiilan karaa iyagoo cibaadaha waxyaalahaas nabiga sal allahu aleh wasalam ninuu diray shaato lagu udxiyeeyo keen islaantiyaa nabiga weydiiso waxay tiri aabbahay waa sheekh kabiiro ma ka xajin karaa markaasuu yidhi ka xaji sabi yaray haysay ali haadaa xajun markaasuu yidhi ka xaji walakii ajrun marka waxaasoo dhan xajkii nusuus gaaraha ku saabsan sakadiina haddee nebiga sal allahu alay wasalam rag buu diraa markaasay dadka ka soo ururiyaan gowricii nebiga sal allahu alay wasalam maantii hadi muxuu ahaa xajatulwadaac geelii qaarna isagaa gowracay qaarkii kalena cali u dhiibay sooma marka waxyaalahaas waxyaala ayagu adilo khaasalaw walaa fii shahaadatin shahaadadii markhaati baan furahayaa markhaati aan furi lahaa hebelow iga wakiil noqo orod fur ma soconayso layskagama naayib noqon waxaana waxay ku xiran yihin ninkaa cilmigiisay ku xiran yihin kan kaloo wakiilkaahna waxba ma oga wa iilaa-in ee iilihii iilahaasina marka waxa weye rabbigay lagu dhaaranhayo wey marka inuu yidhaahdo naagtayda inaana bil u tegin ku dhaaro taas muma wakiilan karo walicaanin licaankii labadii qof haddee ninkan ishabaarahaya asaga ha ishabaaray aduu nin kale wakiilu noqonmo saa ishabaaraha oo calaya lacnatullaahi waxaasle wasaa'ir limaani dhaarihii soo haray waxaas la iskaga wakiil noqon karo walaa fi dihaari dihaarkiina wakiil la iskaga noqon karo naagtiiga dihaar ma ansaxayso laakiin furiinkii waa yeeli kara waa wakiilan kara dihaarka adsiisaba shay xaaraan wuxuu ahaa soomaha asalkiisa shaygaas xaaraamta marka xaaraamtaa ii gal iyadu taasi maba gelaysan laakiin dhaar unaa iskaga jirto asaguna meelahaasu ka gaar wayasixu waa ansaxayaa tawkiilkii fii darafay beecin beec labaysa daraf labada daraf baayicuna waa wakiilan karaa mushtarkuna waa wakiilan karaa wahibatin hibadii kii qaadanaya kii bixina wasalami midka lacagta hormarinaya midka badeecada dadka keeni doona labadoodu waa wakiilan karaan wa rahnin rahanti raahini murtahin wa nikaaxi nikaaxi nikaaxi aqbalkii iyo ijaabkii labadaba waa loo wakiilan karaa weliguna waa wakiilan karaa zawjkuna waa wakiilan karaa wa dalaaqin furiinkii isagana waa laysku wakiilan karaa dalaaqu hadda isagu laba daraf ma yeelan karaa wasaa'ir lcuquudi cuquuddii inteedii soo hartay ayadana waa laysku wakiilan karaa damaan sulux ibraa shariika walfusuuqi iyo fasakhiyaasha fasakhi isagana ceeb baa ka soo baxday shaygaan iga fasakh inaad fasakhdaan kuu wakiishay khiyaar baa jiray khiyaaru shardi ama khiyaarulmajlis muxuu ahaa naagtii muxuu ahaa junuun iyo waxbaa ku jira ama ninkiibaa junuun ku jira iga fasakh fasakh bay yeelan karta wa qabdi duyuuni deynihii qabdooshadoodii war deyntaa ii soo qabo wa iqbaadihaa qabdaysiinta nin deyntaan iga bixiyo hebel c waa laysku wakiilan karta wa dacwaa dacwadii dacwadaan ii gal wal jawaabi jawaabtii wuxuu leeyahay aniga meeshii ma tegi kare iga jawaab anugu waa inkirsanahay waxaas ma ma qabo intaas sheeg markii dhaarya la gaaro kiyaa la soo wacayo loo dhaaranma wakadaa fii tamalluki lmubaaxaat mubaaxaadkii hanashadoodii kalixyaa i noolayntii wey dhul meeshaanu tago waa soo xareeyey hebelu u niyeyst hebelaa yidhi dhulkaa iisoo xareex waa u xareeyey waa u qabtay maa saxwe wal isdiyaadu ugaarsi wey hebelu badda tagoo kalluuna iga soo bixi wal ixtidaabi qoryo soo gurasho wey filad hay muqaabil baa meesha ku jiro oo leh waxaan waxaa lagu milkinaya gacanta la saaro marka niya wax ka tari maysa ninka gacanta saaraa iska qaadana yaa wixii wax gacanta la saarahayo weeye markii gacanta la saaro wuxuu lianna sabab almulki huwa wadcu lyadi wahuwa wadcu lyadi qad wujida minhu falaa yansarif canhu biniyati niyo kula lianna sabab almulki wahuwa wadcu lyadi qad wujida minhu falaa yansarif canhu biniyati saas muqaabilku leey wayasixu waa ansaxaa tawkiilkii fii istiifaa'i cuquubatin cuquubadii oofsigeed cuquubati aadamiyi aadamiga cuquubadiisa biqisaasin qisaasti wey qoladii qisaasta lahayd nin bay wakiisheen hebelow qisaastaa noo fuli madaxaa laga gooyey waxaddi qadfi hadduu qadafkii noogu dhufo waqiila laa yajuusu ilaa bixadrati lmuwakili muwakilku inuu joogo maahan maxaa inuu cafiyaa laga cabsanaya ninkaan ninkii madaxa ka jaro isaguna xaggaa soo jooga iska cafiyo marka cafiiskaas ilaa la ogaado waxba laga soo qaadi maayo waa qisaasan karaa waa qisaasaha walyakun ha ahaado almuwakalu fiihi waxa laysku wakiilanaya macluuman mid laga yaqaano min bacdi lwujuuhi wejiyaasha qaarkood meelaha qaarkood waa in laga yaqaanaa xoogaa uu wax kale ka sooxan yahay walaa yushtaradu lama shardiyo cilmuhu inuu yaqaano min kulli wejhin dhinac kasta inuu ka yaqaano sida salamkii oo kale falow qaala duu yidhaha wakaltukum waxaan ku wakiisha fii kulli qaliilin wa kaiirin wax yar iyo wax badan oo fii kulli umuuri umuurtaydoo dhan oo fawadtu ilayka waxaan kuu bandhigay kulla shayin wax kasta lam yasixan sixin aan kula sheegin wax meel loo raac male waa qararkaa ku badan waxyaalahuusu ku tashanuu hadhowtay samayna way qaala hadduu yidhaha fii beyci amwaali xoolahayga inaa ged wa cidqi araaqaa'i addoommahayga inaa xoraysay sax waan sax maxaa yeele kuwaasi bacdul wujuuha laga yaqaanaa maal bay kusoo caruureen wey laakiin haddii liyaqul umur waa inuu naagaha ka furaayo waa inuu muxuuaha addoomaha gadaa maalkii waa wain wakalahu hadduu u wakiisho fii shiraa'i cabdin addoon iibintiisa addoon iisoo iibi wajaba bayaanu nooci- noociisa inuu caddeeyaa waa inuu noociisa caddeeya haddii kale hadhowtayr kanma rabi inaa soo baxaysa xogaa inuu wax u bayaanayaa la rabo bacdul wujuuh inuu ka baro ow daarin daar inuu u soo iibsho haddii uu wakiisho daarin iisoo iibi lacagtan qaado wajaba bayaanul xilla meeshay ku taallo xaafadda waa inuu sheegaa wasikati dariiqa ay haysatana waa inuu sheego haddii aan waxaas la sheegin beledkii wuxuu leey war meel hebel ma aana rabin aa hadhowtay soo baxaysa laa qadri tamani tamanta qadarkeeda inuu sheegaa shardi ma tamanta qadarkeeda inuu sheegaa shardi ma maxaa yeele tamantaas waxaa xadidahaya ee, alaabta uu soo gadi doono ayaa ayaa xadidka marka ninkan taxadir baa laga rabaa inuu si- sidii munaasabkaa kusoo daro wayushtaradu min almuwakili waxaa la shardiyaa lafdun lafdi yaqtadii keena ridaahu ridadiisa siiqadiyaa la galay soomaa muwakilka waxaa laga rabaa lafdi oo raadi noqoshadiisii keena ka wakaltuka fii kadaa waa kuu wakiisha oo fawatu ilayka waa kuu bandhiga oo anta wakiili fii hadaa iga wakiila walow qaal hadduu yidhaha bicgad oo actiq xore xasalal idin idinkii waa soo xasalay waana ku soconaysaa idinkaasu ku qaadana walaa yashtaradu lqabuulu lafdan midkan wakiilka inuu aqbalaa shardi ma ficil laakiin waa inuu wixii ku gala waqiila yushtaradu waa la shardiya in uu aqbalo waa la shardiya waqiila yushtaradu fii siiqi lcuquudi cuquudi siiqooyinkoodii sii- siiqat lcuquudi wakaltuka iyo saasoo kale hadduu yidhaha ka wakaltuka duuna siiqi lamri amarkii siiqooyinkiisa ka sokay ka bic wactiq gad oo xoree kaasi wuxuu leeyahy idankaas kaliyu idankaasaaba iskaga filnaanahay laakiin hadday siiqo caqdi tahay waa in muxuu ahaa uu aqbala aqbalkiisu laakiin ninka ficiluu ku imaan doona ficilkaasaa ku filnaan doona inuu wixii raalli ku yahay ilaa siiqadan waxaa laga rabay ninku inuu raadi yahay in la ogaado kan caf inuu ku hadlo maan radiyadiisa si kale laguma ogaan karo laakiin midkan ficilaa lagu ogaan karo walaa yasixu ansix maayo tacliiquha bishardin shardi in lagu xiro filasax shardiga lagu xirayaa in la yidhaha hebel hadduu yimaado bilhebel markii ay ay dhammaato aan ku- aan ku wakiisho saas laga yeelin cuquudda waa laga dhowraa shuruuddaas filasax fa ina jazaha hadduu gooyo uu yidha waa ku wakiishay wa sara- sharadda uu shardiyo litasarufi tasarufkii shardan shardi u- u- u- u shardiyo jaaza waa banaayo niyow alaabtaa inaan gaddaan kugu wakiishay laakiin suuqeedu wuxuu imaan doonaa bil ka dambeeya bil ka bacdi kara Waa- dhib ma taas laakiin wakaaladii hore waa dhammaatay walow qaala hadduu yidhaha wakaltuka waa ku wakiishay wamataa cazaltuka markaan ku siibana fa anta wakiila haddana wakiilkaygii baa saxad fil xaali middaana waa ansaxaysa bila sax middaana iyada waxba shardiga kuma xirna wakal tukada hore waxba kuma xirna soo maa midda kale wax ku xiran yihiin wa fii cawdihi wakiilan inuu wakiilnimo kusoo noqon doono markii laga baxsho bacda alcasli alwajhaani labadii waj baa ku jiro fii tacliiqihaa sha- bishardin shardi in lagu xiro laba waj baa ku jirta soo maa ala sax waxaa weeye inuusan ansaxayn ala saxu inuusan ansaxayn wey wayajriyaani fii tacliiqi alcasli casligii tacliiqiisina ayaguna waa ay ku dareersanayaan wuxuu yidhi eh, haddii bishaas ay dhammaato niyahu waa ka go- waa- waa ka- waa ka baxday marka wakaaladii waa kaa bixiyey markaas marka tacliiqu as inuusan ansaxayn saasaa asal eh, eh, eh, raajixa uu ka dhigay hadduu yidhaahdo bil markii ay dhammaataa wakiilnimada waa kaa baxshay haddaba waa ka baxsay haddaba waa ka baxsan tacliiqaas ma aqbalayso labaasha ee, labadaas qowl baa ku jirta labadii wejh baa ku jirta wallahu subxaana wa tacala aclam wasala allahu calaa nabiyina